wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkaana xogada adduunka qodobada dacaawa dhegeystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeysay inay hortaagan tahay in gurmad la gaarsiiyo gobolka gadow wasaaradda gargaarka jubbaland ayaa ku baaqday in gurmad deg deg ah loo sameeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ra-iisul wasaare rooble ayaa ka hadlay doorashada golaha shacabka ee la qorsheenayo guddiga joogtada golaha wakiilada jubbaland ayaa maanta ansixiyey laba xeer qodobadaas iyo waxyaabihii nagu soo kordha muddooda hawada ku jira barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan insha allah waa afar iyo tobanka bisha koo iyo tobanaad sanadka labada kun koo iyo labaatanka waxaan ku bilaabay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland wadane maxamuud sayid aadan ayaa ka hadlay abaaraha daran ee xilligan ka taagan gobolka gadow iyo carqaladaha ka haystaa jubbaland inay gaarsiiyaan gargaar deg deg ah dadka ku dhibaataysan halkaasi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo waraysi siinaya laanta afrika soomaaliga ee b b c da ayaa sheegay in abaaro baaxad leh ay saameeyeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool gobolka gadow ayna ka dhammaadeen xoolahoodii isagoo sheegay in gargaar bini'aadinimo loo sameeyo dadkaasi ay hortaagan tahay dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka oo arrimahaas iyo kuwo kale ka hadlay waxaa hadaladiisa ka mid ahaa sida tan guud ahaan soomaaliya abaar baa ka jirto laakiin deegaanadan jubbaland baa u daran dayrtiina lawaa gudiina si wanaagsan uma diin marka waa dhibaato un ilaahay inuu ummadiisa ka dulqaado mooyaane uusan bani aadan in badan wax ka qaban karin xoolihiina waa madheen dadkiina xaaladooda khatar bay ku jirtaa deegaanada asii kala darnaadeene gobolka gadow iyo jubbada hoose dhinaca maaragtay qooqaan iyo diif iyo u daran marka arrintaas waa arrin aad iyo aad u culus weeye deegaanadan inta webi juba uu maro kashog baa ugu daran maxaa yeele dhinacan webi juba webigii yurub biyihii waa laga heliyaa haabkii xoolaha iyo cawskiina ma jiro biyihiina ma jiraan dadkana inta badan loobay dhaqdaan dibooyinka loodaas waa dhaaftay geeda arigi iyo geel iyo loobiba inta badan xoolaha dadka waa dhaafeen runtii waana muddo dheer bay arrintaani socotay miga hore wasiirka gargaarka maareynta sigooyinka waa kii booqday deegaanada diif qoonqaani ilaa iyo gariley warbixintu inoo keenayna runtii wax laga naxa ayay ahayd marka xaaladaasu aad iyo aad bay xasan ugu adag tahay khilaaf siyaasadeed ma ahane gedi waxa ka jira waa ciidan si sharci darra ah deegaankaas xoog ugu qabsaday oo afduubay in haddii wax laga qabtana dib bay keenaysaa sababtoo ah cid kasta oo wax qaban lahayd wixii la samayn lahaana intay siyaasadeeyaan inay wejiyo kale magacyo u yeelaan ayay sameeyaan laakiin waxaan ka codsanaynaa bini-aadamnimada iyo in la kala daaya aragtida lagu kala gedisan yahay hadda maanta waxaan maraynaa bini-aadamka wixii ilaahay nagu waajibiyaa loonu qaban karno inaan u qabanno ciddii naga aragti gedisan ama magacyo iyo sumado kale diidanne inay xilligoodu dhigtaan maxaa yeele bini-aadamka isagoo kala aragti ah soo isku fikirhayn inay wada noolaadaan oo maslaxadda guud iyo danta guud iyo dalkoodii dadkooda waxay dan ugu jirtay ka shaqeeyaan baa habboon marka waan ka codsanaynaa inay sahlaan ciidamada sida sharci darrada gobolkaas maamulkii ula wareegay oo siyaasadaysan inay dib isu fiiriyaan oo ay eegaan xaaladda maanta dalku uu marayo ama gobolkaas uu marayo ka jirto haddaan u diri lahayn wasiiradii iyo hay-adihii ku shaqolka lahaa arrintaas inta badan uma ogolaanayaan inay access u siiyaan marka taasaa caqabadii naga ahaahe fikirka ciidamada ka dambeeyaa weeye fikirkaan ka hadlayo ahaahe fikirka ciidamada ka dambeeyaa weeye fikirkaan ka hadlayo fikirka ciidamada sharci darrada ah meesha sida khaldan u adeegsanayo ciidanka qaranka soomaaliyeed oo waajibaadka ilahayn inta ka bedelay waajibaad kala siiyey aragtida ay qabaan baan doonaya inay meel iska dhigaan maadaama dalkii uu xaalad adag ku jiro xaggii ammaankii iyo xaggii abaarihii col iyo abaarba labadaba ay taagan yihiin runtii waxaanu sameynay guddi diyaasaarti ah oo ururada bulshadao dhan ka kooban oo wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka ay bolansiga u hagaajiso guddigaas oo culimaaddiin leh dhalinyaro leh ganacsato leh haween leh qaybihii bulshada ka kooban marka guddigaas ayaa wuxuu la xidhiidhaa dad kale oo culimaadiin iyo odayaal iyo waxgarad kaleo ayagana isxilqaamay oo guddiye ah oo gobolka ka jira marka wixii aanu helna kuwaas ayaa kuwa usii gudiyey sidaasay dadka ku gaaraan wax kooban weeye haddii aan u heli lahayn siduu waajibaadka iyagaiyo haddaan gudan lahayn waxa dee intaa ka ballaaran baa la qaban lahay annagoo dhan baa tegi lahay gurmad baan fidin lahayn caalamkaan ugu baaqi lahayn inay halkaa yimaadaan waad og tahay xasan oo soomaaliya horumar iyo gargaar qaran soomaaliyeed u bixin ma jirte beesha caalamka naga kaalmaysa arrimahaas ayagana waxay raacaan shuruucda iyo waxa nidaamkao dalka u degsan bay raacaan waxay jecel yihiin hadday federaalka ka soo galaan inay state kasoo gudbaan hay-adaha dowlad goboleedka iyo ayaga inay wada fuliyaan bay jecel yihiin waxay qabanayaan haddii marka hay-adihii dowlad goboleedka ayna jirin way adag tahay inay maaragtay cid kale la macaamilaan ay wax qabtaan marka dhibaatada halkaas ayay naga haysataa runtii wax badan baa la qabtay waatan hadda kulahaa waftii heer sare ahaan dirnay oo wasaaradda hogaaminaysa wasiirka wuu tegay boobley iyo dhammaan eriyadaas oo dhan ilaa gobolka gayo gariley buu tegey inta annaga aanu tegi karnaan access ku lahayn haddii bulshadii meel oo dhan guddiyii ka qabtay inay iskaashaan oo u baaqay waxa la wixii la awoodi karina waa geeyey wax kalena hadda way qorshaysan yihiin oo beerlaynka kusoo jiraan oo aad baa maarata gacanta loogu hayaa nagahoya arbayo allah mamin nagahoya murti ufan igal qoran nagahoya murti ufan igal qoran nagahoya warla ubo adunko dhan nagahoya arinayo allahalmamin nagahoya murti ufan igaal qoran nagahoya murti ufan igaal qoran nagahoya wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shir looga hadlayay xaaladihii u dambeeyey abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland shirkan waxaa ka qayb galay hay-adaha gargaarka ee maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ee bahwadaag talaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland waxaana lagu hadlayay sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland cabdirashiid cumar faratuun ayaa warbaahinta la hadlay marka uu soo dhammaaday shirka
bismillahi raxmaan raxiim maantu ay taariikhdu tahay afar iyo toban maalin axade november labada kun iyo labaatan iyo kowda sidii caadiga ahayd waxaa noo qabsoomay shirkii bilaa ahaa oo hay-adaha samafalka jubbaland ka howlgalo ay isugu imaan jireen run ahaantii marxaladda hadda lagu jiro marxaladda aada u adag oo abaare iyo maaragtay laga sheegayo deegaanada jubbaland waaye maanta marka kulamadii hore waxaa uga dugnaa waxaa waaye maanta diiradda waxaan ku saaraynay abaaraha iyo sidii gurmud deg deg ee dadkan oo maaragtay jubbaland ku dhaqan loogu loogu sameyn lahaa run ahaantii isxuguraysi kadib oo maaragtay wasaaradda iyo dhammaan hay-adaha samafalka kuwa caalamiga iyo kuwa maxalliga aan iswareysanay run ahaantii waxaan ugu warbixinay ka wasaarad ahaan maaragtay waxyaabihii na soo gaaray abiilkii aan sameynay qeeldhaantii aan sameynay lacagihii iyo waxyaabihii aan maaragtay aan dadkii aan gaarsiinay run ahaantii waxaan u dulmarnay dhammaan lacagtii qeybtii koowaad aan maaragtay aan gaarsiinay degmada afmadow badhaadh iyo ceelwaaq iyo biyo dhaamin aan ka sameynay afmadow iyo tuulooyinka hoostago badhaadhe iyo maaragtay ceelwaaq sidoo kale waxaan kaloo aan maaragtay aan meesha ka sheegnay facekii labaad oo maaragtay aan dadka gurmud aan ku gaarsiin ku gaarsiinaynay sida kismaayo iyo tuulooyinka hoostago bilicsan dalsan iyo dabeelweyne aan raashin geynay biyo dhaaminna laga sameeyey degmada jubbada hoose sidoo kale badhaadhi kulbiyow santaaro kudhaa buurgaabo iyo madhabo gobolka gedo oo asagana sidoo kale aan meesha ka marnayn oo maaragtay lacagta abaaraha aan gaarsiinay sida tuulooyinka licoley gariley ceelcadde yaaqle darisalaam beled xaawo iyo baar dheere iyo safaradii uu maaragtay waxaan kaloo akhbaar ka siinay safaradii uu wasiirka wasaaradda gargaarka imaareynta masiibooyinka mudane cabdiraxmaan cabdi axmed uu ku tegay dobley qouqaani iyo gobolka gedo gariley iyo diif run ahaantii hay-adaha iyo dhammaan samafalka waxaan isla qaadanay anagoo maaragtay hormuud u ah in dadka maanta warbixino lasoo gaarayo awgood in dadka si wada jireed aan maaragtay wax ugu qabano ay mas-uuliyaddana tahay mas-uuliyad wada jir wax loogu sameeyo oo dadka maaragtay qof walba wuxuu la bixi karo uu la baxo haddii hay-ad tahay haddii ganacsato tahay haddii maaragtay dadka qurbo joogta ay yihiin in dadkan hal meel loogu soo jeesto run ahaantii akhbaaraadka helayna waxaa ka mid eh dadkii in maaragtay ay xoolihii ka dhammaadeen ay dadkii guu- soo guureen ay maaragtay magaalooyinka ay kusoo wada kusoo wada galeen marka run ahaantii qorshana waa wadnaa in dadkaas maaragtay aan isku meel meel hal meel aan geenno si micnaha aan wax tor leh halkaa meel loogu sameeyo marka ka wasaar ahaan qorshooyinkaas aan sameynay run ahaantii hay-adaha iyo samafalkana waan isla qaadanay in dadkaasi deg deg eh oo maaragtay wax loogu taro khayla dhaan fara badan inta aan sameynay aan weli sii wadno aan sii laba jibaarno ka dowladda jubbalandna aaday umahadsan tahay maaragtay waxqabadka dhinacooda ka wadaan haddii ay tahay culummada haddii ay tahay ganacsatada marka runaantii kulan wuxuu ahaa maaragtay caadiyan bilaha ah oo hay-adaha samafalka ay kasoo qayb galeen runaantii waxaan rabaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda in maaragtay dhammaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan hadday yihiin ganacsato dhalinyaro haween qurbo joog cid allaale ciddii maaragtay maanta ka awood badan dadkan walaalaheena ah oo ku dhibaataysan xoolihii ka dhammaadeen maaragtay abaarihii jirto cudaro dilaaceen weliba meelo qaar waxaa laga soo warinaya in dadkii qaarkood ay maaragtay isdileen sababo la xiriira micnaha xoolooyinkii oo ka dhammaaday ay isku dileen ay maaragtay waayihii la qabsan waayeen marka dhammaan baaqaas waxaan u dirayaa anoo magaca wasaaradda ku hadlaayo dhammaan dadka jecel inay dadka caawiyaan in dadkan walaalahood oo maaragtay dhibaataysan ay wax la soo gaaraan ay maaragtay sida ay u caawin lahaayeen u istaagaan meel walba loo galo sidoo kale waxaan ilaahay ka baryayaa in maaragtay raxmadiisa roobkana ilaahay noo noo noogu deeqo oo maaragtay ilaahay roobki roob noo noo noo deyo si micnaha abaarahan iyo waxaan looga baxo marka insha allah shirkeenna maanta intaasuu ku saabsanaa is afgaradu noogu soo dhamaaday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
weli dhegeystayaal waxaa la socotaan waa barnaamijka nuxurka dhacdooyinka guddiga joogtada golaha wakiilada jubbaland ayaa maanta ansixiyey laba xer oo kale ah xeerka lahaanshiha dhulbeereedka iyo kan iskaashatada beeraleyda ansixinta xeerkan ayaa loo sameeyey hab gacantaag ah waxaana isku raacay guddiga joogtada baarlamaanka jubbaland iyagoo goobjoog ay ka hayeen guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdibaali xuseen ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay oo faahfaahiyey guddoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha beeraha iyo kalluunka xildhibaan hiraad ismaaciil maxamed
waxaa guddiga joogtada ay ansixiyeen labada xeer ee kala ah xeerka la-aanshaha dhulbeereedka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland iyo xeerka iskaashatooyinka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland alxamdulilah waxa waaya yani aada baa looga dooday si fiican waxa weeye dood wanaagsan baa la geliyey guddiga joogtada ah dood kabacdina waxa weeye yani waxaa lagu ansixiyey waxa weeye yani si dhamaystiran xeerkan waxa weeye yani wuxuu anfacayaa xaqiiqadii waxa weeye yani maamul goboleedka jubbaland dowlad goboleedka jubbaland waxa uu yahay waxtar weyn oo waxa weeye maxaan ku ihahdaa yani lagu dhaqayo sababto waxa weye haddii aan sharci jirin oo maxeer jirin wax kala saaraya waxa weeye wax bulshada kala saaraya ma jiraan marka waxeerkii lagu dhiqi lahaa bulshada beeraleyda ah iyo iskaashatooyinka beeraleyda ah xeerarkii lagu dhiqi lahaa ee waxa weeye dowlad dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta la ansixiyey insha allah bismillahi kale waxaan rajaynaynaa haddii ilahay muur inuu noqdo mid waxtar wasalaamu calaykum waraxmatullah barakatu wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geelle maxamed aadan ayaa isna waxa uu ka hadlay habka kala duwan ee uu soo maray xeerkan maantana waa ka doodeen waxaa si caqligeed ay ku ansixiyeen xeerkii eh, la-aanshaha eh, dhulbeereedka iyo xeerkii iskaashatooyinka oo u mahadcelinaynaa baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland waxaana rajaynayaa inay tahay maalin wanaagsan oo u dhalatay ummadda reer jubbaland sababtoo ah dad aan sharci lahayn ma jiri karo dal aan sharci lahaynna laguma noolaan karo xeerarkan iyo shuruucdan waxay fooq u yihiin in dhibaatada dhulbeeleed ee dalkan ka jirta oo ay ay xallisanto waxaan la kaashin doonaa guddiyada ku shaqada leh ee khilaafaadka ee reer jubbaland waxaan la kaashan doonaa maxkamadaha ee ee reer jubbaland waxaa la soo celin doonaa dhammaan mulkiyadii dadku ay lahaayeen waxaan rabaa shacabka inaan ugu baafo maanta waa idiin baryeynayaa anuu magaciina ku hadlayo waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland idinkana waa idin hambalyeynaya waxaad hesheen sharci rasmi ah oo dawladda ka soo fulay oo baarlamaanka soo maray oo madaxweynuhu digriin kusoo saari doono oo dhowraya qof kasta oo muwaadina oo reer jubbaland ah xuquuqdiisa dhulbeereed ilaalinaya yaad hesheen baarlamaankii ansixiyey waxaan rajeynayaa ummadda faa-iid ugu yahay waxaan rajeynayaa kriska dawladdu waa dhimaya oo kriska jira maanta ee dhuleed waxaa loo heli doonaa xal waxaan rabaa inaan ugu baaqo in sharcigaasi la taageero gacanna la siiyo nin walibana xaqiisii maxaa la yidhahda wuxuu ku heli doonaa si nidaamka waafaqsan waxaan idin leeyahay hambaro hambalyo hambalyo baarlamaankana waan u mahadcelinayaa shacabka reer jubbaland hambalyaa leeyahay markale aad baad umahadsan tihiin idaacadda jubbaland t v iyo wariyaasheedana waa umahadcelinayaa juhdi badan bay nala geliyeen way nala shaqeeyeen inta booseyskaan socday oo idin bay qeyb ka ahaayeen idinkana waa idin mahadcelinaya aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ee somalilan ayaa ku dhawaaqay inay qabanayaan doorashada sagaal ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee soomaaliya qoraal ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in la qaban doono doorashada kuraasta sumadeedu tahay hob laba boqol toban iyo afar hob laba boqol toban iyo sideed hob laba boqol labaatan iyo lix hob laba boqol soddon iyo saddex hob laba boqol iyo sideed hob laba boqol iyo toban hob laba boqol toddobaatan iyo labo hob laba boqol iyo labo hob laba boqol labaatan iyo shan kuwaasoo hadda ay ku fadhiyaan xildhibaanadii afartii sano ee lasoo dhaafay ka mid ahaa golaha shacabka ugu dambeyn guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ee somalilan ayaa faray odayaasha dhaqanka beelaha leh kuraasta berri ay ku soo xaadiraan xarunta guddiga si loo siiyo tababar una soo xulaan ergada wax dooranaysa waa tahay dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka nuxurka dacdooyinka imankana qodobka u dambeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa guddiga doorashada gobollada waqooyi ugu mahad celiyey shaacinta jadwalka doorashada sagaal kursi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyagoo hore u qabtay doorashada laba xildhibaan waxaan ku booranayaa dhammaan dowlad goboleedyada inay bilaabaan doorashada golaha shacabka si doorashada xildhibaanadu nagu soo idlaato ka hor dhammaadka sanadka ayuu yidhi rooble waxaa naga go'an fududeynta doorasho hufan oo nabdoon taas oo nagu baahan iskaashi iyo in aan wadajir ugu shaqayno guud ahaan dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka nuxurka dhacdooyinka anigoo cabdulaahi axmed xuseen ayaa barnaamijka idiin soo saaray oo idila socodsiinayay waxaa farsameynaya muddada uu hawada ku jira barnaamijka daa'uud cismaan alkhazaala tan iyo barnaamijkan barnaamij la mida intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabad gelyo
Murti ufan Thank you.